Waxaa jira tallaalo badan oo bulshada muhiim u ah kuwaas oo looga hortago cudurradaas sida weyn bulshadeena u saameynaya. Tallaaladaasi waxaa ka mid ah jadeecada dabaysha, jadeecada jirka, qaaxada, cudurka cagaarshowga, iyo tallaalada carruurta. Tallaalka waa mid ka mid ah tallaabooyinka caafimaad ee ugu waxtarka badan ee loo adeegsado ka hortagga cudurrada faafa. Faa'iidooyinkiisu waa kuwo u furan qofka la tallaalayo, bulshada uu ku nool yahay, iyo guud ahaanba nidaamka caafimaadka. Eegasmaha Waaxda Caafimaadka ee Qoyska Wasaaradda Caafimaadka ee Dowlad Goboleedka Jubbaland, Dr Cabdixakiin Xuseen Axmed ayaa ka warbixiyay muhiimada tallaalku leeyahay.
Tallaalka mar walba wuxuu faa'iido u yahay qofka bini'aadamka ah mar walbana tallaalku waa ka hortag badankiis waa ka hortag cudurka intuusan kugu dhicin wuu ka hortagaya mar walbana adigaa faa'iido u qaba adduunka waxa ugu badan adduunka wadamada kale ee hormaray iyo wadamada hadda soo kobcayaba ee lagu kala tartamayo waa tallaalada inta tallaal ee wadanka ka baxa intuu la egyahay wadamo qaarkood waxay marayaan ilaa iyo afartan tallaal hadda wadankeena uusan xitaa aysan yaalin tiro toban tallaal ah marka la isku dardaro inta tallaal ee hadda wadanka yaala saasoo ay tahana ilmihii yaryaraa ee waqtigii labada sano ka yar jiray ee tallaalada inay qaataan la rabay baa tallaaladii la siin la'yahay oo hooyooyinkii iyo caruurtii siin la'yihiin iyo waalidiintii kan cagaarshowgana waaba sidoo kale waa asagoo adag oo aanan jirin meelo firi lagu bixiyo haddana asagoo xarumihii caafimaadka yaala oo haddana iib u yaala haddana inay qaataan bulshadii waa kuwii caadiga ahaa firiga ahaa ee bulshadii ay qaadan la'yihiin marka laakiin mar walba tallaalku waa faa'iido wuxuu u leeyahay naftaada qofka bini'aadanka ah mar walbana waxaa waaye dhibaato ma keenay faa'iidun buu keenaa dadka bulshada saska ay ka qabaanna ma ahan wax sax ah waa mid ay laga maran hayabaabinayo waxaana rajeynaya in qof walba uu mar walba uu tallaalka qaato kuna dadaalo inuu tallaalka reerka iyo familka iyo carruurtii intaba la wada siiyo